بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaada sanah barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo hamiin fayla dhegaystayaal waybwa hamiignama arbaabbaaha ayta khamiisnaha hoydahayta taariikhdana yo eta labaatiyo kowka bilo todobaad labada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhaba isinku dhegaysato doontan unuuna siinkahayna haddii eebwanara la kunagada dhegaystayaal wayba ku mid ahaa magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay waana caasimadda kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaah wayba maalmihii inka dembeey shacabka ka nool aan diyaar garooweena doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba dhegaystayaal barnaamijka iyo ku dhegaysado doontaan haddii eebwanara lukunagada dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhaba sidoo kale qodobada ah barnaamijka dabagalka isinku dhegaysado doontan haddii eebwanara lukunagada yawaybah qayb ku ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yaa farxad ciidda carafo wayba isla qaaday cutubyo ku tirsan ciidanka hoogga dalka soomaaliyeed haddaba mayse kula hadli ismarxabaynta iyo isku hambalyaynta ciidul adaha fariinse eehse la wadaagi amarase eh siih ciidanka isla kolomi barnaamijkaiyo dhegaystayaal xasinka gudbiyi doogna haddii eebwanaraalo kunagada sidoo kale qodobada barnaamijka oo kiisinku dhegaysado doontan daqiiqadaha barnaamijka wada ka jara unuuna haseen gudbiyo doogna haddii ay bunaraha lukunagada wayba qayb ku ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble qofka muwaadinka eh oo ee insharahan ee insharahan xil kasta malkunaga kora goroommada dalanka ciddii arrintaasay laka xelab tallaabo sharci ah yaase laka qaado doona ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble hadalkan amase eri waybase erey hee guddiga dib heshiisiinta gobolka gedo oo ku hadalay shaqadii landiri iyaga oo tala soo jeedin aan sameey mas-uuliyiinta dalanka gaar ahaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble yoona sheegan in ra'iisul wasaaraha arrintaasi walka qobada haddaba dhegaystayaal arrinta guddigaha bandhigan iyo talada sahajeediyan maysaya eta arrimihii gobolka gedo oo lan egmudi samaynka qabsoomi kismaanyo saseedana hee kismaanyo saseedana dhegaystayaal barnaamijkayaasinka gudbiyo doogna haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkiisinku dhegaysado doontan haddii ee bunaraallo ku nagad ununasinka gudbiyo doogna barnaamijka iyo waybaa qayb ku ahaa wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya yaa isbitaalka waybowso ka booqday dhibaneh ubax ibraahim cabdulaahi hoolanjaysi tacaddi aan iska jara gubis iyo garaacisa haddaba maamada samaysayeena ku erti wasiirka arrintaasay barnaamijkiiya dhegaystayaal siinkahayna haddii ee bunaraallo ku nagada isiigna ku dhegaysado doontan sidoo kale qodobada oo kuway qayb ku ahaa isiigna barnaamijka ku dhegaysado doontana haddii ee bunaraallo ku nagada madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen iyo wefduheedan hoogan oo is hoggaamiyo yageeka waybayo deerana degmada taariikhiga eh ee cadalle haddaba shacab weynihii hakuuha ka dhowaay degmadaasay mayse kulla kulmi ugu dambaynse ujeedka safarkan madaxweynaha ayse ku warbi ujeedkay safarkase mayu dhegaystayaal barnaamijkayaasinka gudbiyo doona haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka qayb kuay barnaamijka haddii ee bunaraallo ku nagada isiigna ku dhegaysado doonta unuuna siinkahaynaya wayba ku mid ahaa faahfaahin iyo waybaha kubahayte diyaaradda gelinkii hore ee geeka yeeshilka galley garoonka diyaaradaha degmada ceelwaag ee gobolka gedo haddaba khasaareanteese la eg diyaaraddaasi rakaabka saarnay hadeerti antase ka koyti marka hore diyaaradda antasena ku wajahanaayti barnaamijkiiyo dhegaystayaala hasiinku gudbiyo doogna haddii ee bunaraallo ku nagada qodobka kale qaybku ee barnaamijka oo kuya wayba useeyaa boqor burhaan boqor muuse iyo wayba use shacabka soomaaliyeed unkuma unku hambalyeeyey munaasabadda ciidul carafa ee geeka eta maalintii lamaad barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinku gudbiyo doogna haddii ee bunaraallo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanii kor daqiiqadaha barnaamijka wada ka jaraya dhegaystayaal haddii ee bunaraallo ku nagada hasiin gudbiyo doogna barnaamijka owka waa inta hasiinku jeedyahaa islantan hasiinku saaray anigu ee saciid maxamed nuur injineer sabriye mee la qaybta farsamada daqiiqadaha barnaamijka wada ka jara haddii ee bunaraallo ku nagad iin fidhiyi doona saaxiibkay nuur kalsooni oo owka barnaamijka qaybta farsamada in ka jaaka yahay dhegaystayaal mar kale barnaamijkii ha ka dhowaada hamiin fayle dhegaystayaalaas walbo magalka idaacadda rediyo baydhabo ee beledka baydhabo hasin wada dirahaya idaacadda muujidya waa siyeetiyo sagaal dhabiisin shan f m qaar ku mid ee gobolada dalka iyo dhegaystayaal noola socotan qodobkan koray ee barnaamijka owka iyo weliba us-eya madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ciidda carafo wayba usla qaaday cutubyo ku tirsan ciidanka hooga dalka soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo liciidi ciidanka yaa waybah use sheegay in ciidanka marwelbayin haan ummado soomaaliyeed kuwada hondurahayan marwelbana lonku baahanyi in waajiibka iyo oon khaaska oo ka ciidan ahaan yo layin in yo gududan ciidah iyo is- ismarxabeynta isku hambalyaynta ciidul adaha kudib fariintaas iyo amaradaas yaa wayba use biseeyahay ciidankii ciida kulwa qaybgaadii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo antaasay kudib warbaahintii goobta kula hadlay
ciid wanaagsan ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr waxaan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa ilaah inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo barwaaqo iyo horumar hadduu ilaah yidhaahdo runtii aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinahay shaqada adag aad haysaan habeen iyo maalin soo jeedka dhaxanta kaneecada iyo dagaalka joogtada ah aad kula jirtaan argagixisada iyo cadow guud ee soomaaliyeed runtii aad baan runtii idinkaga mahad celinaynaa hawshaad ku jirtaan ma aha shaqo ma aha waa waajibaad wata naftiina inaad hurtaan oo naftiina aad u hibaysaan difaaca ummaddiinna dalkiinna dowladnimadiinna marka runtii aad baan runtii idinkaga mahad celinaynaa idinkugu hambalyaynaynaa shaqada wanaagsan aad ummadda u haysaan la'aantiin dowlad ma jiri karto qalanna ma jiri karo Een, dal wuxuu ku dhisan yahay xooggiis ciidankiisu ku dhisan yahay dal dal aan ciidan lahayn dal ma noqdo dowladna ma noqdo marka idinkaa idinku jiifaa dalka idinku idinku degan yahay naftiinna aad huraysaan maalin walba aad dhaawacmaysaan runtii waa waa laidinkaga mahad celiyaa qof walba oo soomaaliyana waa idin ogyahay marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaad xoojisaan inaad xoojisaan ee, inaad soo celisaan sharafka dalkiinna iyo dowladnimadeena waxaana gaarteen horumar weyn xaqiiqatan markaan idiin sheego qayb waxaa ka ah ee, madaxda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo idinka aad hoos tagtaan iyo taliyaashiinna iyo tababarka aad haysataan iyo qalabka ee, runtii aad haysataan yaa qayb ka ah horumarka ama progresska aad gaarteen ee, fare kama qodna waxaan rajaynaynaa inaan xoojinno oo aan soo celinno haybaddii ciidanka soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka oo loo yaqaanay inay ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan ciidanka ugu tayada badan ciidanka ugu qalabka wanaagsan qaybaha kala duwano oo maxaan ku dhaahdaa laga rabo ciidan hadday tahay ciidan bad maraakiibtii iyo ee doomankii ay lahaayeen hadday tahay ciidan cir een, ciidankii cir dee ciidanka cirku waxa weeye waa diyaaradihii dagaalka oo noocyada kala duwan ay soomaaliya lahayd iyo dadkii ku shaqaynayey hadday yihiin bilotska iyo makaaniga iyo ciidanka dhul oo noocii noo- noocyada kala duwan ahaa waxayna ku soo noqonaysaa annagoo u wada jeesannaa hal mowqif oo ah inaan u adeegno dalka dalkana uguma adeegaysa haddaadan waddani ahayn waxaan naqaanaa wixii dalka burburiyey oo aan ku celcelinno mar walbana loo baahay in lagu celceliyo oo qabyaaladda ahayd indhehen aan ku soo aragnay annagoo joogna meesha ugu sarraysay ee aan nimid meesha ugu hoosaysay marka qofkii raadiya wax hoose dan shakhsi qofkii raadiya dan qabiil iyo qabyaalad jawaabteedu waxay tahay meel hoosaad joogaysaa haddaad raadiso qaran qaran wax lagu waardiyeeyaa waddaniyad waxaa weeye waxaad tegaysaa waxaad dhisanaysaa ciidan xoog leh oo awood leh yaad dhisanaysaa oo aad ku helayso xushmad iyo sharaf iyo karaamo dalkaaga dhexdiisa iyo dibaddiisaba maxaa yeele cadowga soo hunguriyeyn kara ma jiro hadduu yahay gudaha iyo dibaddaba marka waxaa ii muuqda ififaalo wanaagsan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan sidaad u shaqaysaan sidaad u dhisan tihiin kala dambayntiinna Een, mana ku shaqaysaan dhaqaale waa ogah maxaa yeele dhaqaalaha ciidanka uu ka helo dowladda waa xadidan tahay waa gaari doonnaa wakti ee ciidanka laga hormariyo wax walbaba hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay mansab waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa kale inuu ilaahay nagu wada gaarsiiyo caafimaad iyo horumar wasalaamu calaykum waraxmat ullah
hamiin fayle dhegaystayaal qeybihii hore ee barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba ayaa weli la socotaan qodobka kale ee higiya weyba useeya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa weyba u se-eray qof mu'aadin ah ee ee musharax ah malku naga kor goroommada dalka idalaala cid cid allaala ciddii laka araga arrintaas tallaaba sharciga yaa laka qaado doon yeeri hila guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo iyo marka horese ku hadleen shaqadii landiri iyagoo oo tala soo jeedin hangudbi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble taladii qayb ku midana haiti in goroommada qaar ee dalka musharax mucadinga laha kunagi yogoona sheegi in arrintaasi wallanka qobda marka hore guddiga iyo warbaahinta la hadle koldhowna codka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda yasin la wadaaga doono marka horese guddiga
bismi illahi raxmaan raxiim mudane ra-iisul wasaare xubnaha golaha wasiirada ee aanu guddiga ku wada jiro la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo saxaafadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed halkaa naga daawanaysa ciid mubaarak aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa ra-iisul wasaare wakhtigaaga sida ay wasiirada saaxiibadeedaba sheegeen shaqadii naloo idmaday ee ahayd sida aan uga shaqayn lahayn dib u heshiisinta doorashada ee gobolka gado iyo guud ahaan jubbaland waxaan rabnaa maanta halkan inaan kugula wadaagno macluumaadkii ama riboortkii aanu ka soo qaadnay shaqadii ama aanu ka diyaarinay shaqadii aanu soo qabannay iyo sida uu wasiir caadlaba sheegay sida ay u dhacday shaqadii aanu soo qabannay iyadoo sida aan xusnayba riboortka ama macluumaadka aanu kula wadaagi doono faahfaahintiisa haddana waxaan rabnaa halkan inaanu la wadaagno ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo madaxdoodaba tala bixinta ka soo baxday shaqadii aanu soo qabannay bismi illahi raxmaan raxiim tala soo jeedin guddiga guddiga dib heshiisiinta gobolka gado kadib u kuurgelis xaaladda gobolka gaar ahaan magaalada garbahaarey iyo kismaayo oo aanu markii dambe ku dambeynay iyo wada tashiyo ballaaran oo aanu la samaynay qaybaha bulshada mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiintaba waxaynu ku tala bixinaynaa qodobada soo socda in si dhaqso ah loo fuliyo kow in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu soo saaro wareegto uu ku amrayo dhammaan ciddii ay qusayso gaar ahaan laanta socdaalka hay-adda duulista hawada iyo hayadahaiyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee ka howlgara garoommada diyaaradaha ee dalka gaar ahaan kuwa ka howlgara garoonka aadan cadde iyo kan kismaayo in aan muwaadin aan maxkamadi dembi ku soo oogin aan sabab aragti siyaasadeed darteed loo xanibi karin socdaalkiisa guud ahaan dalka gaar ahaanna in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya muqdisho garbahaarey kismaayo garbahaarey iyo garbahaarey kismaayo labo in isla wareegtadaas uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ku soo saaro in si waafaqsan heshiiskii toddobaaaankii mey aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku samayn karin siyaasadda iyo amniga doorashada dalka marka laga reebo hay-adaha amniga ee loo xilsaaray fulinta qorshaha amniga doorashada amniga doorashada garbahaarey waxaa loo marayaa si waafaqsan soo jeedinta baydhabo iyo heshiiskii toddobaaaankii mey ee golaha wadatashiga qaranka saddex in guddiga doorashada jubbaland siit uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tegayaan garbahaarey iyo wakhtiga la bilaabayo doorashada kuraasta lix iyo tobanka ah waxaan kaloo soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsigii bulshada garbahaarey ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada garbahaarey afar in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan aagga garbahaarey ay xoojiyaan amniga guud ee degmada si looga ilaaliyo in argagixisadu soo fargeliso habsami u socodka qabsoomidda doorashada habsami u socodka amniga doorashada garbahaar shan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo golaha wadatashiga qaranka ay si joogto ah uga wada tashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomidda doorashada gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyadii fududaynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta garbahaare lix ugu dambayntii waxaan soo jeedinaynaa in magaalada garbahaarey laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo degdeg ah si ay qayb uga qaadato mashaariicdaasi soo kabashada soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dowladnimada mashaariicda horutaminta leh waxaa ka mid ah kow in la hagaajiyo biyaha magaalada garbahaare labo in dhisma in in la dhiso garoonka kubadda cagta ee garbahaarey saddex in la dhiso suuq dadka ka dhexeeya afar in la hagaajiyo jidadka magaalada dhex mara shan in meel ku habboon laga hirgeliyo garoonka diyaaradaha dhammaad mudan ra-iisul wasaare intaas waxay waxaa weeye talooyinka aanu ku talinayno ee u baahan in si dhaqso ah loo hirgeliya haddii lahaydno si ay dhammaystir ugu noqoto shaqadii quruxda badnayd aanu soo qabannay waxaan kaloo rabaa mudane ra-iisul wasaare inaan halkan la wadaago ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in safarkayagaas aanu ku tagnay magaalada garbahaarey iyo kismaayaba ay u guul ahaa oo runtii dadkuna ay si diyaarsan oo wanaagsan oo soomaalinimo leh ay u soo dhoweeyeen arrintaan u soconay oo ahayd sidii si habsamile loo hirgelin lahaa doorashada kuraasta taalla magaalada garbahaarey iyo in gobolka o dhan laga helo jawi nabdeed oo doorashada ku dhacdo bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah mudane ra-iisul wasaare mudanayaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib mudan ra-iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaan halkan kugula kulanno annagoo ah guddigii aada magacaawday oo aada u xil saaratay inay ka soo shaqeeyaan arrimaha gedo gaar ahaan ee garbahaarey iyo qaabkii doorashadu uga dhici laheyd iyo xaaladaheeda aada iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa howsha aada noo idmatay oo aada maaragtay noo xil saartay oo aad ku mahadsan tahay intaas kadib haddaan usoo laabto arrintii socodkeyna iyo shaqadii waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin aan u mahad celinayo dadka ku nool gobolka gedo gaar ahaan magaalada garbahaarey sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii aan ugu tagnay magaalada kismaayo oo igu horeysa madaxda meesha joogtay oo maaragtay madaxweyne ku-xigeenku uu joogay iyo golihii wasiirada iyo intii aan aragna dhammaantood iyo bulshada qeybaheeda kala duwan salaadiinta iyo intii aan aragnay oo dhanba oo xaqiiqatan si aada iyo aada u qiimo badan dadnimo leh sharaf leh noo soo dhoweeyey noolana shaqeeyey wixii aan wadnayna naga aqbala iyo barnaamijka aan ula tagna barnaamijkaasoo ujeedadiisu ay ahayd oo la wada ogyahay siday uga qabsoomi laheeday doorashada loo ballansan yahay waqti dhow magaalada garbahaarey oo ka mid aheeday goobihii loo asteeyey in ay ka dhacaan doorashooyinku markii aan halkaas aan tagnay waxaan joognay muddo afar maalmood ah waxaan la kulannay bulshada qeybaheeda kala duwan si ugaaska iyo siyaasiyiinta iyo cid kastaba waxaan marka rabnaa galabta inaan halkan kuugu soo gudbinno gebangabadii markii aan howsha soo gebangabaynay annagoo markaan ka soo baxnay garbahaareyna kismaayo soo marnay oo sidaasoo kaleento uga soo aruurinay xogihii sida adiga dib u heshiisiin ay uga dhici laheeday guud ahaan jubbaland ama gobolka gedo iyo sida hadda doorashadu ay u dhici laheed labadaba wixii aan kala soo kulannay ayaan waxaan rabnaa galabta halkan inaan kuugu soo gudbinno horta waxaan kuugu bishaaraynaynaa inaan kala soo kulanay guul in arrimihii annaga aan ula tagnay dhammaantoodba nalan ka aqbalay in la dhihi karo in teera badan howshii waa soo gebangabowday oo ay ka dhiman tahay in yar oo adiga iyo madaxweyne axmed madoobe in aad maaragtay aad dhammaystirtiin ee u baahan aada iyo aadaan ugu faraxsannahay in xaaladii ay noo soo dhammaatay galabtana annagoo guul ku fadhinno oo riboodkii aan ka soo saarnay galabta aan rabno halkan inaan kugula wareejinno mudan ra-iisul wasaare bismillahi raxmaan raxiim mudane ra-iisul wasaare iyo tiimka guddiga aan ku wada jirnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaam mudane ra-iisul wasaare sida warbixinta uu ku sheegay wasiirka muddadii aan ku sugnayn magaalooyinka garbaharre iyo kismaayo si aan u gudano howshii naloo igmaday warbixintii aan soo aruurinay waxaan ku soo koobnay riboor aan ku soo saarnay riboorkaas oo ka kooban horudhac ujeeddada ama mandatka guddiga shaqada aan soo qabanay iyo hanaanka u marnay xaaladda ka jirta gobolka geda gaar ahaan garbaharre iyo magaalada kismaayo waxaanu ku soo ganaanudnay recommendation ama tala soo jeedin
hamiin fayle dhegaystayaal qodobka kale higa wayba us-eeya guddiga markii hadalay kadib wayba meelaha warbaahinta kula hadalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble usugona tallaabooyinkii ee horeylanqaad ee ahay in muwaadin soomaaliyeed ee sharaxan kursi kumida kuraasaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eelboor kumide eelboorada qaar kumide ama qaar kumide ee ka yaalan dalshay usa laha kunaga haddabase weeray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddiise hadadheedii haddii kadib dad allaala dadkii falnoocaas ee ka dhagaga sharciga iyo la horseeda doona geeka iyo guddiga talab guddiga markii tiradan la wadaagay usuna warbaahinta goobta kula hadalay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقتي مانتا أو أه مالين تلغات إيه عيد الأضحى عيد عرفضة وحمرك كواد وهم بلغينا يا شعبك الصومالي ميلك السوء جوكتين عيد وناكسن إلهي إنه نوغدقو مدبر واقله guul leh horumar leh doorashadana si cadaalad ah oo hufnaan leh uu noogu dhammeeyo sanadkan sanadkiisana aan annagoo caafimaad qabno ilaahayna kulansiiyo marka labaad waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahaddaasoo aad iyo aad u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha gado oo ugu horeeyo wasiir caadle uu ku xigo wasiir nuunow uu ku xigo wasiir dhabancad uu ku sii xigo wasiir aadan qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha advisor jamac runtii shaqada aan idiin idmaday maanta farxad ayay na gelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad usoo dhammayseen howlahaas oo dhan waxaa ka muuqato warbixinadiinna inay hawshii sidii alla subxaanahu watacaala aan ka baryaynay ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka soomaaliyeed waxaan halkan uga xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gado uu ka mid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii toddobiiy tobanka setembar maantay waxaan ummadda soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxaa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayna annaas ay soo gebagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay keliya in aniga iyo madaxweyne axmed islaan axmedoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada garbaharrey oo hadda warqadihiisa mar dhow liigu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono intaa keliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah tala bixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga mashaariicda haddaan halhal u kor istaago waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa har iyo habeen hortooda aan ka leeyahay socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa muwaadinka soomaaliyeed ee musharax ah musharaxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo in la dhowro fikirkiisa in uu xaq leeyahay magaaladuu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago waxaan farayaa hay-adaha socdaalka waxaan farayaa hay-adaha amniga booliiska iyo niisa warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey meelo kala duwan laga celiyey uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo erbor hadday isoo gaartana shacabka soomaaliyeed anoo kaashanayo tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa diyaaradaha socdaalka diyaaradna lagama celin karo ka baxayso muqdisho garbaharrig tegayso diyaarad lagama celin karo garbaharrig ka baxayso kismaayo tegayso iyo mid kismaayo ka tegayso garbaharrig tegayso iyo mid kismaayo ka soo baxayso xamar imaanayso dhammaan waa xaq dastuuri ah cid ishortaagi kartan malaan hay-adda duulimaadka waxaan u sheegayaa oon farayaa ciddii la timaado ama idinla hor timaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqalgelinaya si toosa iigu sheega si tallaabo cad aan uga qaado waxaan rabaa kole halkan inaan idinkaga sheego si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gedo ay noo soo dhammaystireen aan dabagal ugu samayno waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen anigana waxaan kala shaqaynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltanimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh siday ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan amniga garbaharey xaqiiqdii aniga waa ka horeeyey tiimka dib u heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda waa soo arkay gado gado waa meel amnigeeda laysku hadlayn karo waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda sidaa darteed waxaan kala shaqayn doonaa dowlad goboleedka jubbaland oo madaxweyneha ka yahay axmed islaan axmed madoobe sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa haddii ahaan lahayd ciidamada amniga qaranka hadday ahaan lahayd ciidamada amisom ee booliiska ah kulli way naga go-an tahay arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa maantay waxaan halkan hortiina ka caddaynayaa shacabka soomaaliyeedow arrintii gado waa noo soo gabagabowday alxamdulilaah waxaan sugnaa waa magacaabidii iyo dhammaystirkii iyo dekreetadii anigii walaalkii axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo aan saxiixno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha dhaqanka wasiirada xildhibaanada sanatoorada dhammaan ka soo jeedo jubbaland waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aada noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado in sha allah waa guulaysanaynaa waa najaxaynaa doorashadana waa hortayn hortaynnay taallaa in sha allah si wada jira ayaan shacabka soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wada jira wax uga qabanno mashaariicda ayay walaalihii ka dhawaajiyeen ku saabsan gado guud ahaan iyo garbaharey ka ra-iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay-adda fulinta ee dalka ugu sarrayso waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradayda isbuucan oo sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan hadday ahaan laheyd xaaladaha xaaladaha nolosha ee bini aadinimada iyo xaaladaha horumarinta ee sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib u heshiisiinta waana idinka aqbalay waadna mahadsantihiin waana idinkaswaa idin soo dhowaynayaa in sha allah shacabka soomaaliyeed maanta waxaa noo xirmay jabtarkii gado ishow waxaan rabaa oo kale halkan inaan uga faa'iidaysto oo aan shacabka soomaaliyeed warbixin ka siiyo arrimaha somalilan arrimaha somalilan meel fiican ayay ii marayaan wada tashiyo ayaan wadaa waa ku guda jiraa madasha wada tashiga qaranka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe aniga ayay mas-uuliyaddeeda i saartay sida ku cad sebtembar seventeen february iyo labaatan iyo toddobadii may anigoo la tashanayo guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen mahdi wadahadal ayaa noo socdo qulubtiina kheyr u sheega arrinta saddexaad oon rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waa na soo gaartay in sha allah saan hore idinkugu sheegay maantana waa ku celinayaa xildhibaan uma socdi sanatoor uma socdi madaxweyneniman uma socdi sababtoo waa dartiin ayaan u tanaasulay haddaanan u tanaasulin doorasho xalaal oo cadaalad ah ma qabanayo saa darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeysanno qof kasta oo isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyiinta siyaasiyiinta siyaasiyiinta kubadda waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqaysaan ayaan rajaynaya gobolada aadaadaan doorashadii waa bilaabatay hadday ahaan laheyd aqalka hoose hadday ahaan laheyd aqalka sare iyo tii madaxweynaha oktoobar aan is arki doonno haddii ilaahay caafimaad iyo cimri dheerna siiyo marka waxaan idin leeyahay gobolada ha la aado ha la shaqo tago yaa laisku mashquulin aad ayaad u mahadsantihiin wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
hamiin fayla dhegaystayaal weli barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada ayaa si toos aan dhegaysta haytaan qodobka higa iyo weybooseya wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa isbitaalka kabogdi dhibane ubax ibraahim cabdulaahi oo lanjeysadii taacadii aneeska jarah gubisa iyo garaacays wasiirka cadaaladda yaa meel weyba usa maamada gawartan dhaleyn sheegay in cadaalada la horseeda doon dadkii ku dambeeyay falkan gawartan maskimayt ee lanjeysadii ani waxaan ahay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan halkan u nimid inaan indhaheennu ku aragno walaasheena iyo dhibka gaaray waxaa ila socda talihii guud ee qeybta gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed raggii cisbitaalka amnigiisa haayay waxaan halkana keenay waxay tahay inaan xanuunka idinla qaybsano inaan walaasheena cadaalad u raadino cid allaale ciddii dhibkan gaarsiisay cadaaladda la horkeeno oo hay-adaha ku shaqada leh oo booliiska iyo xeer ilaalinta iyo maxkamadaha aan ku mugino inay waajibkii ay maaragtaa ka saarnaa ay guteen waxaan rajaynayaa inshaa araxmaan in qof walba oo dhibkan gabadhan yar oo maaragtaa intaan la eg gaarsiiyey inaan inaan cadaaladda hor keeno waxaad ku niyad fiyowaanaysaa in garabkaaga leeyahay in dowladda soomaaliyeed ay ku garab taagan tahay in cadaaladdu iyo hay-adaha garsoorku ay ku garab taagan yihiin intaasaad ku hurdaysaa kusoo kacaysaa haddana saacaddaa hadda la joogana shaqadaas qayb ka mida way socotaa waana meelaanu ku ogaanaynaa inshaa araxmaan walaasheenan allah inoo caafiyo qolada cisbitaalkan waxaan kula dardaarmaynaa inay si wanaagsan ay uga warqabaan wixii oo maaragtaa u baahan inaan annaga faragelinno oo dhinaca dowladdu looga baahdo ama wasaaradda caafimaadkana waa gaarsiinaynaa waanu ku garab taagannahay inshaa araxmaan intaasaan kuugu nimid aadaana u mahadsanta
hamiin fayle madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle mudane calihi guudlaawe xuseen iyo wefda eedan hoogan oo is hogaamiyo yageeg weybaalaha ka dhawaayay degmada taariikhiga eh cadale soo dhoweyn kudib madaxweyne guudlaawe ayaa warbaahinta onkorbi ujeedshay iyo wefdaga usa la socdi
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi